bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah waa mahadsantahay saynab shirkan sida caadiga ahayday waa shir la xidhiira new dealkii sanadkii laba kun iyo saddex iyo toban waxay ahayd markii new dealka la sameeyey sanadkii laba kun iyo afar iyo toban waa tii copenhagen aan tagnay oo aan ku qabanay sanadkan laba kun iyo shan iyo toban halkan xamaraa lagu qabtay marka shirkaas sidaa isdaba jooga oo high level partnership afka qalaad lagu yiraahdo waaye laba structure uu leeyahay mid la yiraahdo s d r f iyo mid la h l b f kan waa kii ugu sarreeyey oo h l b f ka ahay oo ministerialka ahay oo dadkii new dealka commit gareeyey lacagaha ballan qaaday soomaaliya garab istaagay ayaa isugu yimaado ku wada tashado wixii lasoo dhaafay sanadihii aan soo dhaafna wixii la qabtay na waa la qiimeeyaa sanadaha soo socda waxa la qabanayana waa waa waa laga sii hadlaa marka shirku shirkaasu ahaa waa markii ugu horreysay oo soomaaliya lagu qabto marka dawladda soomaaliya baa shirka soo qaban qaadaysa masaas baa ula jeedaa shirku lixdii biloodba mar in la qabto ayaa new dealka agreementgiisa kamid ahayday markii dhaweetay marka dawladda denmarka ballan qaaday waatay ayadu qaban qaabisay markaan dawladda soomaaliya qaban qaabisay oo halkaan maxaan ku dhaha dadka uu isugu marti qaaday oo ku keentay yaad ku marti qaadeen shirka dabcan waxaan ku marti qaadnay dalal badan iyo delegationa badan ilaa afartan delegation oo ka kala socota dalal kala duwan iyo hay-ado caalami ah ayaa kasoo qayb galay delegation kastana dee dhowr qofood oo kale kasii koobmay laba boqol oo qof ayaa rasmiyan waxay ahayday dadka la marti qaaday oo shirka isugu imaanayay staafyadooda iyo wuxooda marka laisku daranaya ilaa saddex boqol oo qof ayaa ay gaarayeen laakiin delegatiesku waxay ahaayeen hadda yimiday afartan iyo afartan delegate ayaa timiday iyo dowladda soomaaliya oo qeybaheedii kala duwanaay wasaaradihii baarlamaankii dowlad goboleedyadii bulshadii rayidka ahayd dhammaan aydana muxuu ah wada joogtay mudane madaxweyne waxaa muuqatay in shirka ay ka maqnaayeen maamul goboleedyada qaarkood maxay shirka kaga maqnaayeen haddii aad noo sheegtid
marar badan dee waa un dabcan somalilan annaga horta dee martiqaadka waa u wada fidinay somaliland aan u fidinay puntland jubbaland koonfur galbeed soomaaliya galmudug dhammaan waa u fidinay jubbaland iyo puntland ma ayan imaanin dabcan waa isku daynay intii suurtagal ahayday in aan in ay kasoo qayb galaan waad xusuusataa muxuu ahaay prime ministerka waa tegey wuxuu tegay meesha la yiraahdo puntland wuxuu tegay meesha la yiraahdo jubbaland aniga waatan maalinta wato tegay kismaayo jubbaland tegay habeen kusoo bariyey baarlamaanka jubbaland iyo xukuumadda jubbaland iyo madaxweynaha iyo dhammaan waa soo kulanay sidoo kalena prime ministerka markuu puntland tegay intoo kale arrimahan iyo arrimihii aan uga wada hadalnay dabcan dee annagu intii dadaalahon dadaali karnay oo waxyaaba ay qabaana jirtay oo ay ka cabanayeen dabcan dowladda federaalka wax la xiriiriy waxaan la xiriirinba waan dadaal intii aan samayn karnay inaan ka qancino oan u sharaxno way jirtaa waana fahamsana waana waxaanan qirsanahay in in badanoo kamida waxyaabahaas aan isla fahamnay laakiin haddana ma ayan dhicin inay yimaadaan dee asbaabtii ugu dambeysay ayagaa aada u garanayo laakiin annaga waxaan rabnaa inay yimaadiin aadaan u jeclayn inay naga maqan yihiin waanu ka xunnahay haddana shirkan magu dhammaada dib ayaan haddana ugu noqon doonaa inaan haddana bal wixii dhiman oo jira aan sii dhammaystirno oo aan bal ka wada shaqayno mustaqbalkii soomaaliya marka ka maqnaanshahooda shirka saameyn intee la eg buu yeelan karaa midda kalena ahmiyadda shirkan uu u leeyahay dowladda soomaaliya shirkan dowladda soomaaliya iyo soomaaliya guud ahaanba ahmiyad weyn ayuu uleeyahay waa madasha soomaalida iyo beesha caalamku ay ku wada hadlaan oo ay uga wada hadlaan dibudhiska iyo horumarinta soomaaliya marka shirku sidiisaba muhiimadaas uu leeyahay nimankan maamuladan muxuu ahaay soomaaliya ka tirsan ee naga maqnaaday aada iyo aada ayay muhiim u ahaayeen soomaaliyay muhiim u yihiin dibudhiska siyaasadda iyo dibudhiska horumarinta iyo dibudhiska soomaaliya ayay muhiim aada iyo aada u weyn u yihiin marka maqnaanshahooda dabcan waxbaa nagala maqan inay naga maqan yihiin afkaartoodiyaa naga maqan ra'yigoodiyaa naga maqan aqbalaadoodiyaa naga maqan wax badana muxuu ahaay nagala maqan yihiin dabcan laakiin haddana wixii qabsoomay waan u geynaynaa intaad maqnaydeen waxaan ayaa noo qabsoomay ama waxaan ayaan ballan qaadna ama waxaan ayaan ayaa noo yimido information ama war ah ama wax dheef ah waan ula noqonaynaa waanan la wadaagaynaa waanan rajaynayaa in ay nala qaataan oo aan aan wakiil ka noqon karno meelaha ay ka maqan yihiin waxyaabaha khudbadaada furitaanka shirka ku jira waxaa ka mid ahaa oo soo hadal qaaday arinta doorashada la filaaya inay dalka ka dhacdo fikriyan waxaa doorashada ka qaba dabcan dee annagu dalka inaan doorasho gaarsiino waxay ahayd waajibkiina loo doortay oo nala saaray duruufo adag dalka way ka jireen maanta anigana waa sheegay horeyna waa loo sheegay hay-adaha federaalkana waa isla garteen in hal qof iyo hal cod iyo maxaanku irahdaa sanaadiiqdii codka oo dalka gees walba la geeyo aanay laba kun iyo lix iyo toban noo suurtageleynin waa la isla qiray maantana horena waan u qirnay haddana weli waan ku celinaynaa noo suurtogeli mayso duruufaha dalka ka jira dhinac walba marka laga eego laakiin haddee meeshaas ugu dambaysa waa meeshii dimuqraadiyeynta ugu dambaysay qof kastoo muwaatin ah oo xaq u leh inuu codeeyaahi inuu codeeyo oo loo ogolaado fursadaas la abuuro oo jawigaas iyo duruufahaas la abuuro dimuqraadiyeynta meesha ugu dambaysa oo la gaari lahaa waaye meeshaas ugu dambaysay iyo meesha aan maanta joognaahina waxaa udhexeeya dhul weynaa udhexeeya waxaan qabaa hal qof iyo hal cod ma suurtogelaysaan dhahnay laakiin marna maynaan dhihin doorasho ma suurtogelayso doorashaduna waad ogtahay qaabaal badan iyo wejiyo badan iyo maxaanku moodhalo badan ay leedahay doorashadu marka annagu inkasta oo weli ay dood ka furan tahay oo wadatashi ka socda qaabka ugu dambeeya ee maxaanku irahdaye laba kun iyo lix iyo toban looga gudbaayo oo weli hal qaab oo la isku raacsan yahay oo kana la isku raacay laleeyahay aanay jirin haddana qaab doorashaa inay dalka ka dhacdo waa waxa aan dadaalka ku wadno oo aan ku dadaalohayno waxaana rabnaa inaan ogaano oo dadka soomaaliyeedna aan u sheegno yacni dalkaani meeshii uu joogay inuu ka soo dhaqaaqay oo hore u maray waxaa daliil u noqonaysa sida aan laba kun iyo lix iyo toban uga gudubno haddii aan laba kun iyo lix iyo toban la imaan weyno wax cusub oo dadka soomaalida ah ay ku qancaan ay dhihi karaan alla leehay horumaraa jira waa waa waaan waxaan noqonaynaa de dadku waxay naga rajaynayeen dad la imaan waayaan noqonaynaa anaga dowladda federaalka soomaaliya ma ku doodeyno wax kasta boqol kiiba boqol waa noo saxan yihiin ama perfection waxa la yidhaahdaan gaarnay ma ku doodeyno laakiin waxaan ku doodeyna waxay tahay horumaraan sameynay meeshii aan markaan imaanaynayna loogu dhiibay mas-uuliyadda mas-uuliyaddii horay ayaan u wadnay oo wax badan oo dhinaca siyaasadda iyo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca amniga ayaan dalka kusoo kordhinay waxyaabahaas marka si ay wax la muuqan karo la taaban karo u noqdaan dadka soomaalidana ugu qancaan waxay ku xiran tahay sida aan laba kun iyo lix iyo toban wax cusub iyo qaab cusuba awoodda dowladnimada dowladda dambe imaanayso loogu wareejinayo ayadoon buuqna dhicin colaadina dhicin waxna aanay isqabqabsanin dad dalkana aanan carqalad kale iyo qalalaaso aan u gelin inaan ka gudbino waayo waajibkana saaran ilaahay idinkiis waanaan ku guulaysanayna haddii aad yidhahdo mudane madaxweyne sida muuqata doorasho qof iyo cod ma dhacayso haddaba dowladaadu ma la dhihi karaa howlihii aada ballan qaadeen ee labada kun lix iyo tobanka laguma guulaysan soo idinkuma yeelanaysaan eedda in doorashada qof iyo cod ay dalka ka qabsoomi weyso maya annaga higsiga laba kun iyo lix iyo tobanka waxaan ballan qaadnay waxaas hadda aan ka hadlayay ahayd annagu ma ballan qaadin meel ay ku qornayd ma jirin hal qof iyo hal cod iyo sanduuq codeedaan aan mitir kasta oo soomaaliya ka mid a dhigayna marna dadka umaynaan ballan qaadin laakiin waxaan u ballan qaadnay dadka laba kun iyo lix iyo toban sidii annagu aan ku nimiday si ka habboon ama muxuu ahay ka sahlan ama ka dhib yar ama ka magacyo maqaam fiican in maxaanku irahda aan ummadda ku gudbisiino oo aan loo noqonin wixii laba kun iyo kow iyo tobanna soo maray oo kale waayo waajibkana saaran oo aan ka shaqaynayno dadaalkeedana aan ku jirno hay-adaha dastuuriga federaalka iyo maamul goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeedna inay nala fahmaan oy nala qaataan midda aan rabno waa midaas la-aantood waxba ma meelmari karree micnaha ma waxaad ula jeedaa in wax doorasho u eg ee dalka ka dhici doonto
u eg ma dhahaye waxaan dhihi lahay doorasho doorashada dee midda la tilmaamay oo hal qof iyo hal cod ah waxaan dhahnay ma suuroodo laakiin wixii ka soo hara midda ugu fiican hal hal shay kama soo harin waxaa ka soo haray dhowr kale oo muxuu ahay suurtagal ah midka ugu fiican oo baarlamaanka dambe uu ku imaan karo oo dawladda dambe ay ku imaan karto yaan qaadan doonaa markii la- laga doodo oo laysla qaato haddii aan la yidhaah intuusan shirka furmin ka hor waxaad sheegteen in doorasho qof iyo cod aanay dalka ka qabsoomi karin marka dad badan oo siyaasadaada naqdiyana waxay u arkaan mid aada ugu gogol xaaraysaan ee muddo kororsi inaad samaysaan maxaa taa kaga jawaabaysaa ee ee, intaanan ka jawaaban laba waxyaabood aan saxo shalay wixii baa- ee, xukuumadda iyo baarlamaanku ay ku heshiiyeen waxay ahayd hal qof iyo hal cod ma dhici karo laba kun iyo lix iyo toban laakiin ma ayan ahayn doorasho ma dhici karto ma ahayn marka taasi kow waa sidaa waxaa soo hartay shirkan aan u fadhinana u gaar ma aha hiigsiga laba kun iyo lix iyo toban shirkan waa new dealkiiyo cilaaqaad laleeyahay hiigsiga cusub waxa la yidhaahdo ayuu cilaaqaad la leeyahay oo dibudhiska iyo horumarinta soomaaliya looga hadlayey marka siyaasaduna qayb yaroo kamid un bay kamid ahayd laakiin shirku badankiisu dibudhiska iyo siyaasaddaa looga hadlaa dibudhiskana waxaa kamid ah dibudhiska siyaasaddaa kamid ah taas waxay ahayd eh, caddeyn markaan usoo noqdo midda midda doorashada muddo kororsi doorashada waxaa la yiri ee, shalay lagu ballamay liintaas maana waxaa marka dhiman oo maalmaha soo socday bilaa soo socda laga wadaadi doonaa haddii hal qof iyo hal cod aanay suurtagal ahayn waa maxay waxa suurtagalka ah taasi maalmaha iyo isbuucyada bilaha soo socdo ayaa laga wada hadli doonaa wixii ay soomaalidu ku heshiiso oo isla qaadato ayaana la dhaqan geli doonaa marka inaan kasii hordhaca ma doonaayo taasi muxuu ahaay wa- waa qodob kororsiimada kororsiimada waxaa laga yaabaa in ay ka mid tahay eh, waxyaabaha su- dadku ay ku doodayaan ay leeyihin wixii lama qaban karo lama waxayn karo aan kororsano laakiin ma aha keliya midda ayada kow aniga ka madaxweynaha ahaan mowqifkeyga waa cad yahay horena waa u sheegay haddana waa ku celinaa aniga dadka oo kororsiimada u- u doodaya ka mid maahay kororsiimada waxaan u arkaa in aanay habboonayn aan arkaa laakiin haddana hay-adaha federaalka iyo xukuumadda waxa ay ka doodayaan qodobada ama khiyaaraadka optionska laga doodayahay waa ka mid ma haddii shaqadii la rabay la qaban waayo intaanoo shaqaa dhiman tahay wakti intaan marka wax sheekadu waa way way dhiman tahay wax laakiin aniga kororsiimada dadka u dooda maahi mowqifkeena hore u caddaa waxaan qabaa in aan haysano fursad aan dalka uga gudbisii karno oon uga gudbi karno qaab doorashooyin aan anigu qabaa laakiin dee waxaan rabaa soomaaliya mushkiladana noogu weynana haysata waxa waaye waxaan noo dejisnayn qaabkii iyo qawaaniintii iyo maxaan kale wixii oo dhan marka wax walba wadatashi ayay kasoo baxayaan arrintaasi waa arrin weli wadatashi ku jirta dhiman dadka soomaalida iyo maamulada iyo baarlamaanka iyo hay-adaha dhan ay ka tashanayaan laakiin marna meel looga hadlay korsiimo ha la aado ama korsiimaa la aadayaa ma maya ma jirto intii laga leexan karo oo laga maarmi karo in aan anagu waa korursanaynaa aan dhahno maya fursadaaba noo furanba dadka mar kalena doorta inaan intaan u bandhigna ra'yigeena na doorta aan dhahna eh sabab aan muxuu ahay waa korsiisanaynaa aan u dhahno ma jirto arrimaha ammaanka waxaad moodaa iyadoo ciidamadii dowladdii iyo amisom ee gobolada dalka kula dagaalamayaan al-shabaab haddana caasimadii magaalada muqdisho in weeraradii iyo dilalkii ay ka socdaan qarashii ugu dambeeyey hotelka jaziiro ka dhacay oo dad badan baa ku geeriyooda oo diblomaasi eh, shiina uu ku jiro maxaa ugu wacan baa leedahay ma habacsanaan dhanka ciidanka dowladda mise iska warqab la-aan jirta waxaa horta aada iyo aada muhiim u ah eh, in aan dagaalka nooca dagaalka aan ku jirno inaan fahamno yaa muhiim ah dagaalkana soomaaliya keligeed ku gaarmaha caalamka meelo badan uu ka jiraa meelo badan oo soomaaliya ka xoog badan uu ka jiraa dowlado degan oon burbur dowladnimo iyo waxba aanu ku dhicin oo weliba aada iyo aada u horumarsanaa dagaalkan yaa ku jira haddii maalin cad oo barqa ah maxaan ku dhaha london iyo bariis iyo copenhagen iyo meelo kaloo badanoo muxuu ahaa yurub dalalka horumaray yurub ka mid a ay u ka dhici karo in qarax la sameeyo iyo in qof muwaadin ah oo shaqaysanaya la dilo ma arko sabab ay qariib u tahay soomaaliya inuu ka dhaco culayska dagaalka nooca maanta dunida ay ku jirto tilmaama laguma cabiri karo hal qaraxo inta ka dhacaya xagga ka dhacay dagaalka iyo horumarka dagaalka aan ku jirno al-shabaab iyo kooxahan xagjirada ah ee maxaan ku dhaha dagaalka aan kula jirnahay yani waa mujtamaca soomaalida dadku dhex jiroo gaatamayo oo meeshii nugul annaga waxaan soo nimiday ayadoo madaxtooyada soomaaliya inta la weeraro la galo ayadoo baarlamaanka la weeraro ayadoo xeryaha milatariga iyo guryaha waaweyn dowladda iyo la weeraro yaan soo marnay waan ka nimiday hadda waxaan joognaa hoteelada iyo meelaha rayidku degan yahay iyo kafeteriyaasha iyo restaurantiga dadku ay qaxwada ka cabaan cuntada ka cunaan in la qarxiyaan joognaa barina ilaahay idinkiis meeshaas inta la qarxi waayo in la waayo waan tegaynaa marka waxaan rabnaa laba waxyaabood nooca dagaalka aan ku jirnan inaan fahmno meeshii aan ka keennay qaraxyadan dhacay laftooda meeshii aan ka keennayna in ayadana la fahmo way sii dhimanayaan waanay sii dhammaanayaan wayna dhammaan doonaan haddii alla yidhaahdo dagaal qarax la sameeyo iyo qof jidka marayso oo la gaado oo aan hubaysnayn oo civilian ahoo la toogtaay macnaheeda daliil umaaha inay inay inay socoto waana dagaalka noocaasood aragtay adduunyada meel kasta uu ka dhacayo soomaaliya awoodeenna iyo ciidankeenna iyo qalabkeenna iyo waxaan haysanahay marka la eego waxaan annagu aan ku doodaynaa soomaaliya inay tahay model ama muunad adduunyada dagaalkan ku jirtaahi ee la dhihi karo waa midda keliya ee inay guulaysanayso u muuqata waa midda keliya ee maxaanku yidhahday wiilashoodii hadda ay kasoo noqonayaan colaadii waa midda keliya ee dagaalkeedii uu meelaha kusoo ood-oodmayo soomaaliya marka annagu dhinacan dawladyaa ka dhisaynaa dhinac maxaan ku raha dagaalaan ku jirnaa dhinac annagoo dagaal ku jiraan ciidamadii haddana dhinaca kale ka dhisaynaa awooddeena dhaqaalaha way liidataa dhowr iyo labaatan sanaan gadaalo u eegnay oo burbur iyo muxuu dawlad la-aana waxaas marka laisku geey iyo meesha aan marayno meel aad iyo aada u sarraysa waaye waana waxyaabahaas hadda dadku aada adigu aad tilmaantayna way soo hoosay usoo socdaan dhowaanna waa la weynayaa insha allah